إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarag dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan muwasasada alkataayib ayaa bahisay sawirada la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanka ilbaaq ee gobolka shabeellada dhexe weliga wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa ka hadlay xaaladda gobolka isagoona fariin u diray beesha abgaaloow xasan sheekh maxamuud isku dayayo inuu kaalmo weyddiisto markii ciidankiisii laga soo eryaday deegaanno badan beeshan wicisla ayaa ciidamada mujaahidiinta ku wareejisay shan iyo toban neef oo geel ah siyaasi ra-iisul wasaare ka soo noqday dowladda federaalka ayaa sheegay in soomaaliya lagu wado kala qaybin xooggan aynu ku howlan yihiin dowladaha reer galbeedka iyo kuwa carabta wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dowladda federaalka ayaa sheegay in xalad quusa ay ka taagan tahay soomaaliya siday hadda wax ku socdaan haddii xaladu sii ahaatan uu ka walal qabo in dalka ay ka dhacayaan wax la middaa wixii ka dhacay dalalka afghanistaan iyo suuriya siyaasi ku sugan gobolka mudug ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka shaqaynayso sidii madax laiskugu gelin lahaa qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega gobolka mudug warka waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan xalqada lix iyo tobanaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha nuur iyo alxujraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniina taariikhdii jirgan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixdii jirga dhanka kalena waafaqsan afar iyo labaatanka bisha maars labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan mu'asasada alkataayib ayaa bahisay sawirada la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanka ilbaq ee gobolka shabeellada dhexe mahad cubeed cali ayaa isha soo mariyay oo inooga waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay galabkii la wareegay xeradii ay ciidamada dowladda federaalku ku lahaayeen deegaanka ilbaq oo dhaca inta u dhexaysa degmada balcad iyo deegaanka qalimow oo ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe kadib markii ciidamadii dowladda federaalka ee ku sugnaa halkaasi isaga carareen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si nabad ah kula wareegay deegaankan waxaana shalay gabaldhicii la baahiyey sawirro muujinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan gudaha xerada islamarkaana wata raayada towxiidka waxay sawirradani muujinayaan mujaahidiinta uu isku fidiyey qaybaha kala duwan ee xerada maadaama ay ahayd mid aad u baaxad weyn islamarkaana askarta dowladda federaalku ay kol hore kala wareegeen askartii shisheeyaha burundi ee halkaasi degganaa horey waxaa deegaankan iyo isla xeradan uga dhacay weerar cagmarin ah oo lagu xasuuqay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kaasoo ay mu'asasada alkataayib horay u baahisay muuqaal soo bandhigaya sida uu weerarku u dhacay weliga wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa ka hadlay xaaladda gobolka isagoona fariin u diray beesha abgaaloow xasan sheekh maxamuud isku dayayo inuu kaalmo weyddiisto markii ciidankiisii laga soo eryaday deegaanno badan cabdisamed cabdulaahi ayaa warbixin qodobkaasi ku aadan halkani ka soo jeedinaya sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukada ayaa si faahfaahsan uga hadlaya xaaladda gobolka dagaaladii dhacayay soddonkii cisho ee ugu dambeeyey iyo arrimo kale oo ku saabsan ololaha uu xasan sheekh ku doonayo inuu beelaha qaar ku askaraysto ugu horeyn wuxuu sheekh kaba ku tukada sheegay in ciidankooda ay la wareegeen dhul ballaaran oo ka tirsan shabeellaha dhexe kadib dagaallo ay la galeen ciidamada dowladda federaalka isagoo tilmaamay inay jiraan meelo koobanna way ku harsan yihiin cadowgooda laguna hareereysan yahay sida degmada aadan yabaal oo kale wuxuu xusay markii xasan sheekh ay xaaladda ku xumaatay inuu safaro jahwareer ka muuqdo uu ku tagay muuqokori oo hiiraan ka tirsan halkaasna uu kasoo waayey wixii uu doonaya uu ahaa inuu helo maleeshiyaad sidaas darteeda wuxuu beesha abgaal ugu baaqay inaysan ku kadsoomin waxa uu cadalle u yimid xasan sheikh oo ah shirqowl inta yimiday abgaalo xaadana ma dhihin cadale iyo xamar xamar qofka ka tegaysa cadala u dhow iyo kudayo waxuu u tegey muuqokoriyo u tegey odayaashaa ka kala dhuntay waxa uu sheegay inta waayo qof la hadasho waayey sambalolsho iyo wuxuu ku yidhi askar caadiya iga qora qofkii aad ii qortiin boqol doolaray leedahay saakay intaasoo ka soo helay oo ay askarti iyo nabad sugidda ay wadaan qof kale oo xawaallahu waa ka diida odayaashoodii akhirtoodu waa diideen filinkaas nagala tagay dheheniyo waa ninka buskud u geeya ee feeri bal cunug bal cunug adoogiisa maqnay miya diyaarada buskud intuu uga qaaday dheh waree buskud anu kuma cuno ilmama niine naga dhaqaaji buskud u geeya waa la ogyahay asay la soo raacday inuu xamar u naqay ninka caqliyadiisu intaas la dadka u maleeyaba dadka in ciyaalo u maleeya dadka wuxuu intaas ku daray inuu xasan sheekh xubno ka tirsan beesha xawaadle ka dalbaday inay u furaan jidka guulana oo ah wadda muhiim u ah aadan yabaal oo ay mar dhow qabsadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay inuu codsigaasna wejigabax kala kulmay waxaa la weydiiyey buu yidhi su-aal ku saabsan sababta uu mar hore u bixin waayey hantida iyo gaadiidka uu hadda sheegayo inuu u horayo furitaanka waddada guulane sheikhu wuxuu madaxweynaha dowladda federaalka ku tilmaamay inaan ixtiraamaynin garashada iyo garaadka dadka soomaalida marka uu u ballanqaadayo hantida uusan siinaynin wuxuu la meel dhigay nin sagaaro ugaarsanaya oo markii uu waaye shardi ku galay haddii uu helo sagaarada inuu wan bixinayo nimaa waxaa maqla hadda ka hor ugaarsaday isagoo waxuu islahay biciid iyo biciid iyo amaad soo heshaa cawl iyo wax soo heshaa xataa sagaaro waaye magow daalay oo herti joogo oo wuxuu yidhi inta geed fadhiista waxuu maqli jiray sharadaa la galaa geedow in fadhiisto uu yidhi sheekh cabdulqaadir oo minaan beriga hal sagaaro xataa helo wan berimaahan kuu soo biray hawran kuu soo baxaa sagaarow rabaa wanowna u soo baxaa mawankiisa qasho waa beenlow xasan gurguurta marka haddoo wax haysto oo wax baxaayo tayatiimau baxsho mugow wax waayey ow hadda waxuu leeyahay wanan idinsoo qaala huu leeyahay wan yaa lagu siraa kuwaas afgaarow kantaas waa ka aqli badantihiin ayowsan idin sirin sheekh kaba ku tukaday wuxuu si gaara ula hadlayay beesha abgaal ee uu xasan sheekh ku beerlaxawsanayo taas uu dareensiiyey dhibaatooyinka uu u horseeday deegaanadooda oo ay ka mid yihiin duqaymaha wuxuushnimada ah ee xabashida waxau waa ninka etoobiya hadda inta yidhi abgaal baabi'iya waa ninka hadda waxuu idin tuugaa waxu fadhaa meesha la yidhaahdo cadale macbuuran abgaal iyo harta abgaala iskale beledkaas waxuu ku suubiyo caalbacd wacbuuda maale wuxuu ku soo deeyey diyaarad oo basiin saaran yahay ma aha hub iyo ma aha basiin liifadle waaye nin madi hadda shabaab intaas la ridaayay hal nin oo ku dhaawacmay ama wax ku gaarin ma jiro hal nin ma jiro fuustadan guri dhisanoo meel ku yaalaa loogu talagalay in lagu korgubo waa fuusta liifadle etoobiya ma hubay haysataa markaasuu wuxuu yidhi baldaanka taageeri diiday ee abgaal ha la gubo caalbacad wuxuu gubay aamina wa xasan gurigeedii iyo lamadeeda cunugu ku gubay ayaduna waa isaaq daa-uud ilmuhuna waa yuusuf daa-uud miyaysan dad lahayn say ku dhici kartaa inuu ciidan iyo naqda yidhaahdo habrihiina uu gubayo ilmahoodi waxay ahaaday umulisadii beledka shabaab miyay ahayd waaligu wuxuu intaas ku daray in xabashada galcad ku duqeeyeen qoys ay ehel yihiin xasan sheekh halkaasna uu miiga itoobiyaanka ah ku dilay wiil saddexiyo toban jir ah oo uu dhalay xasan sheekh adeerkiis sidaas darteeda wuxuu ku tilmaamay nin aada u damiir xun marka laga hadlayo bulshada iyo deegaanada dhowaan soo galaya xarakada shabaabul mujaahidiinna wuxuu xusay in dadweynuhu si diiran u soo dhoweeyeen wilaayada islaamiga ah iyo ciidanka sida uu waaligu sheegay waxaa cafis loo fidiyey maleeshiyaad ka barbardagaalamaya dowladda federaalk oo markii hore la khalday kadib markii ay ka toobad keeneen arrintaas haddana ay ka mid yihiin bulshadooda laakiin wuxuu wax lala yaabo ku tilmaamay hadallada ka soo yeeray xubno uu ka mid yahay shuuto uu kuga odoonsan aadan yabaal yani maalin dhawada waxaan arkay shuutoole yaa haddaanan diriran intaan aadayna yaa adigu iswarso adaa inta maxkamad daaquuda fadhiista dadkan waxay halleeyeen adaa meelaad aadan la eh magaashaanad ka dhigee adaa meelaad aadan la ewekar gaabari meelow aadama la'a anaa maahan u fadha nabadoonkooda macalinfal weynaa u fadha shareecada ilaah ilaah u fadhida tubtu ilaah keliya laga rabaa insha allahu tabaaraka watacaala ninka meelow aadaan ana waa adiga war nin marka asagu dakana la wareegayo meelow la galaa lala abgaalow yowsan idinkula sahan inaan idin leeyahay waajibka aad leedihiin qaata ilaahay u tooba keena odawey iyo sanil iyo shuute oo saddexdoodu adduunka meelay ka maraan la oo adduunka meelay aadaan la yaysan gaashan idinka dhigan been bay idin sheegayaan wallah cid idin haysata aysan jirin isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu caddeeyey in dowladda federaalka ay sii liicayso oo keliya ay kaga soo hartay been iyo wax aanan jirin wuxuu dhaar ku maray inaysan waxba ka jirin warar ay maalmahan sheegayaan oo ah inay duqaymo la beegsadeen mujaahidiinta inta etoobiya cadowga soomaaliyeed ogeedeen inta wacay basiin iyo soo qaadatay baldaanka ku bilbil baldaanka miyaa shabaab iska leeyahy guriga ku yaala daarunicma oo ku yaala ceelbaraf oo ku yaala ceelbacd oo ku yaala oo shabaab leeyahay ama u degan yahay waa kuma shabaab hal xaba ka maaleen hal qof wax alla waxay ridaayeen hal qof hal qof kuma dhaawacay boqolaan dilla kontan allah igu og waa been ilaah baan ku dhaartay beena idin sheega sheekh yuusuf sheekh ciise ayaa dhinac walba kala hadlay beesha abgaal si aanan lagu kadsoomin ololaha uu xasan sheekh kaalmada ku weydiisanayay jufooyinka iyo qabaa'ilka kadib markii ay ciidamadiisu ku jabeen dagaalka kelimadan iyo kelimad kale uu daraad jeediyey sheekh cali dheere afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa laga dareemayaa yadadiilo badan inay u muuqdaan islaamiyiinta halka khudbadihii ugu dambeeyey ee ay jeedinayeen madaxda dowladda federaalka laga dheehanayo quus iyo niyad jab beesha wacisle ayaa ciidamada mujaahidiinta ku wareejisay shan iyo toban neef oo geel ah sida warka uu ku faahfaahinaya farxaana cali cabdulaahi beesha wacaysle oo ka mida beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa munaasabad ka dhacday degmada galcad ee wilaayadaas ku wareejiyey xoolo geel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xihan furimaha hore shan iyo toban neef geela oo hordhac u ah soddon neef oo geel ah oo beeshu horey uga ballanqaaday mujaahidiinta ayay beesha wacaysle ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore kuwaas oo ay ku garab istaagayaan munaasabadda lagu wareejinayay xoolahaasi waxaa ka soo qayb galay suldaanka iyo nabadoonnada beesha wacaysle maamulka islaamiga iyo xubno ka socday ciidamada mujaahidiinta ugu horrayn waxaa goobta ka hadlay nabadoonnada iyo waxgaradka beesha wacaysle ee geela wareejinayey meeshaan beriga waxaa isugu yimid odayaasha wacaysle waxay keeneen beriga xoolo ay ku taageerayaan aljihaadu fii sabiiliillaah waxaa wacaysle haddaan nahay beri ka nahay dadka murtadiinta ama gaaladu dabadhilif ku ah hadday rabaan wacaysle ah beri baan ka nah waxaan taageersannahay mujaahidiinta u dagaalamaysa kitaabka ee sunnada u dagaalaysan taageersanna annagu haddaan beesha wacaysla nahana waxaan baraa'a ka qaadannaa intii kitaabka ilahay ka soo horjeedha ebedkeennu aa ka soo horjeesayna waxaa waaye waxaan anu nahay odayaasha reer wacaysle ee labada degmood ee galcad iyo ceeldheer geelaas waxaan ku wareejihaynaa suldaanka suldaan daa'uud xasan aadan waxaa sidoo kale goobta ka hadlay nabadoon xaaji roog oo ka mid ah nabadoonnada beesha wacaysle haddaan nahay reer wacaysle cadde geelaan mujaahidiinta waxaan ugu wareejinaynaa beriga oo halkaan aan taagannahaye suldaanka ini suldaan daa'uud xasan aadan ou dhinaca naga rogo waxaan taagannahay naf iyo maal beesha reer wacaysle inay uhuraayaan kutubka ilaahay hantida aan bixinaynana aan doonayna in lagu boqnagooyo kufaarta dalka soomaaliya kusoo dushay laguna kor yeelo maamulka shareecada islaamka ummadda soomaaliyeed in lagu maamulo gaaloy maqal annagu haddaan nahay beesha wacayslee ku abtirsata abgaal ismaan waxaan leenahaa xasanow towbakeen dadkaagiyaannaha kumana rabno intaad gaal daba ordayso intaad yuhuud gacal ka dhiganayso kuma rabno geelaan iyo mid lamida iyo mid kasii badanna waxaan u bixinaynaa beriga furumaha muqdisho ragga kulaalaya inay ku qadeeyaan ay ku afuraan ay ku casheeyaan waxa laydinka gadaayana waa been war shabaab idinka hanti badan wixii maraykan keeno yuhuud keentoo kufaaru keentay gacanta inay ku jiraan muqdisho muqdisho annagaa maamulayna garta la qaadaya labadii muqdisho isku qabata xasan lama ado waa la ogyahay dalka annagaa iska leh waxaa iska leh kutubka ilaah iyo sunnadii nebi maxamed wacaslana dhammaantii waxuu daba taagan yahay kutubka alle iyo sunnadii nebi maxamed ilaahow marag nooga ahow xasan fircawn iyo qoladihiisa beri baan ka naha haddaan wacaslana ugu dambayntii waxaa shan iyo toban neef oo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta suldaanka beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan maantay mujaahidiinta waxaan ku wareejinay geel toban iyo shan neef ah qaybtii ugu horreysay soddonkii neef qaybtii ugu horreysay aan ku wareejinay maantay berri amba saa dambe insha allahuna waxaan ku wareeji doonaa shan iyo tobanka neef geelaas soddon neef u ahaa waxaa igu wareejiyey odayaasha beesha wacaysle jihaadka inay uga qayb galaan naftooda iyo maalkoodana markii horena wuu taagnaayeen haddaanna waa u taagan yihiin oo naf iyo maal ragna insha allahu way diyaarinayaan oo way u taagan yihiin raggoodana qorigay wataan geelaanna waxay ugu talagaleen afur waxaa waaye geelad ugu wareejisan wacayslow sow geelan ma sow maigu wareejisan insha allaahu waa maalin ramadaan ah ilaahay dembigeyna ilaahay ha ku dhaafo beesha wacaysle ayaa ka mid noqonaysa beelaha maalmihii lasoo dhaafay kaalinta mugga leh ka qaatay garab istaagga mujaahidiinta yaboohidda xoolahan sida isdabajoogga ah ay u bixinayaan qabaa'ilada soomaaliyeed ayaa ku soo aadaysa iyadoo dalka uu ku jiro xaalad dagaal oo u dhexeeya shabaabul mujaahidiin iyo dowladda federaalka oo garabka helaysa shisheeyaha ku sugan dalka iyo maleeshiyaad hubaysan taa oo keentay in ay beelaha muslimka ahi garab iyo gaashaanba u noqdaan mujaahidiinta ayagoo ka ambaqaadaya kitaabka iyo sunnaha nebigeenna suuban sala allahu calayhi wasallam siyaasi ra-iisul wasaare ka soo noqday dowladda federaalk ayaa sheegay in soomaaliya lagu wada kala qaybin xoogan aynu ku howlan yihiin dowlado reer galbeed iyo kuwa carab ah cabdalla mukhtaar jiilaani ayaa warkaasi faahfaahinaya cabdiweli gaas ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku-meelgaar ka ahayd marna soo noqday madaxweynaha maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in soomaaliya lagu wado kala qaybin xoogan ayna ku howlan yihiin dowlado reer galbeed ah iyo kuwo carab ah wuxuu si gaar ah u carabbaabay dalka ingiriiska oo uu sheegay in xooggiisa isugu geynayo sidii loo kala qaybin lahaa soomaaliya loogana dhigi lahaa gobollo mid weliba dowlad madax bannaan ka jirto wuxuu intaa ku daray intaasi ay socoto xilli soomaalida dhexdeeda ay kala tagsan tahay islamarkaana la kala qobqobay dadkii wada dhashay isagoo dhinaca kala sheegay in aad loo boobayo khayraadka dalka gaar ahaan badda oo wuxuu sheegay in sanadkiiba xeebaha soomaaliya maraan in ka badan soddon kun oo markab marka soomaaliya hadda to be honest wadanka waad ujeedaan hadda yani aad baa yani very critical time soomaaliya marayso ma qariya hadda dadka aad uga shaqeynaya soomaaliya dhibteeda ingiriiska ka mid a and they did yani soomaaliya meesha ay joogto soomaaliya inay maanta n f d jirto in ay jirto western soomaaliya soomaali galbeed jirto in uu jiro maxaa la yidhaahdaa brinta somaliland yani soomaaliya kala qoqobkeedii hore xataa iyo kala gooynteedii waxaa ka shaqeeyay waxay ahaayeen ingiriis adduunkan sideedaba dhib uusan ingiriis dhiginin adduunka maba ka jiraba marka waxaan ka hadlayaa bowers badan baa ka shaqeynaya maanta soomaaliya dhibteeda keliya maaha wadamo cabeed baa ka mid ah I will not mention it laakiin there are so many marka wadankii oo saas yani loo boobayo oo loo dhibaateynayo and the reason is because Somalia is very important strategic locationkeeda waa very important yeah we have the longest coast in Africa but xeebtana waxaa mara at any given year more than 30000 ships dowladaha shisheeyaha ayaa mar weliba ku howlan sidii ay u kala qaybin lahaayeen mujtamaca soomaaliyeed iyagoo dhinaca kale boob iyo barakicin ku haya dalka soomaaliya waxaana arrimahaasi ay u kaashanayaan maamul goboleedyo iyaga ka dhisay dalka kuwaasoo fulinaya danaha dowladahaasi shisheeye wasiirkii hore arrimaha dibadda dowladda federaalka maxamed ayaa sheegay in xalad quus ay ka taagan tahay soomaaliya siday hadda wax ku socdaan haddii xaladdu sii haatan uu ka walwal qabo in dalku ka dhacan wax la mid a wixii ka dhacay dalalka afghanistan iyo suuriya cadnaan xaaji muxsin ayaa faahfaahinta warkaas halkan ka soo jeedinaya wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dowladda federaalka maxamed cabdirasaaq maxmuud ayaa waraysi u bixiyey wuxuu sheegay in xaalad quusa ay ka taagan tahay soomaaliya sida ay hadda wax ku socdaan haddii xaaladdu sii ahaatana uu ka welwalqabo inuu dalka ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay dalalka afghanistan iyo suuriya wuxuu tilmaamay in dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu jabay awoodda al-shabaabna sii xoogaysanayso halka dowladihii taageeri jiray dowladda federaalka ay ka niyad jabeen taageeradeeda dad badan waxay sameeyaan isbarbardhigga afghanistan iyo iyo syria oo dhowaan laba dhacdo oo teenna u dhow oo kale ay tahay maxay iskaga mid yihiin waxay iskaga mid yihiin afghanistan oo kale aad iskugu hadlayn ciidanka ajnabiga ah oo aad la isugu hadlaynayay oo muddo dheer halkaas kharash ku bixinayay ayaa gaaray in dadkan caasimadda kaabuul fadhiya aysan serious ka ahayn dowladnimada iyo difaaca dalkooda laakiin kuwa ka soo horjeeda ay yihiin kuwo aad minted ugu ah inay dalkooda qabsadaan maraykanka markaa wuxuu isweydiiyey maxaa halkan waxaas kharash ugu bixinaynaa ugu dhimanaynaa taasaa keentay in wadahadal ayna ka mid ahayn dowladdii afghanistan fadhiday la sameeyo madaxweynihiina uu si dirqi leh uu ku fakaday dadaa isweydiinaya xasan sheekh ma sidaasoo kale u damacsan yahay anaga maba haysano diyaarado kale ma helicopter amisom ma ku carari doonaa lacagtiisa ku qaadana this is very serious lislama gaarayo muddada sanadka ah oo madaxweyne xasan sheekh u dhiman arrintaas waxay iga tahay digniin aada u culus wuxuu soo hadal qaaday weerarkii lagu beegsaday kolonyo uu la socday xasan sheekh maxmuud ee ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada isagoona sheegay inuu muujinayo awoodda sii kordhaysa ee al-shabaab iyo in sirdoon ahaan aada uga sarrayso kan dowladda federaalka ma aaminsani in dagaalka lagula jiro al-shabaab jihadii saxda ahayd iyo jidkii saxda ahaa toona uu ku socdo taasna waxaa daliil u ah in al-shabaab oo horey looga saaray muddo laba sano ka hor ah meelo badan oo aan hadda ka hadlayno ay dib u soo qabsadeen inay maanta caasimadda qarka u saaran yihiin fashil ka weyn ma jiro in hadda madaxweynihii iyo kolonyadiisii ee ceelgaabta ee qarax lagula beegsado taas runtii waxay ka turjumaysaa fashilka ka dhacay arrimaha amniga intelligence ha noqoto oo in la sii ogaado al-shabaab meesha ay ay soo marayso iyo sida ay wax u damacsan tahay iyo ha ha ahaato ha ahaato in iyadoo al-shabaab ay intelligensiga dowladdu hayso mid ka xoog badan ay hayso oo la og yahay in madaxweynuhu uu uu kolonyadiisu soo mari doonto meeshaas wakhtigaas soo mari doonto iyo in lal- lul- lala beegsado waxay u baahan tahay eh, macluumaad badan iyo diyaargarow si kastaba ha ahaatee waxaa isa soo taraya cabsida la soo daristay saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka kadib markii ay arkeen awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sida ay usoo kulaalayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyagoona isweydiinaya halka ay qaban lahaayeen maadaama muqdisho aanan joogis lahayn sida ayba horey u sheegeen qaar ka mid ah xubno ka tirsan dowladda federaalka siyaasi ku sugan gobolka mudug ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka shaqaynayso sidii madaxa la iskugu gelin lahaa qabaylka soomaaliyeed ee dega gobolka mudug faysal sheekh cali oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan gobolka mudug ayaa sheegay in dowladda federaalka uu hogaamiyey xasan sheekh maxamuud ay ka shaqaynayso sidii madaxa la iskugu gelin lahaa qabaylka soomaaliyeed ee dega gobolka mudug wuxuu sheegay in dowladda federaalka ay ka shaqaynayso in qabaylka halkaasi dega isdagaalaan sabab u ku aadan iyadoo deegaanada ay ku nool yihiin ay dowladda federaalka sheegayso inay taabacsan yihiin maamul gaar ama qabayl gooni ah isagoo si hadlaya ayaa wuxuu sheegay in xasan sheekh maxamuud uu mar walba ka shaqaynayo sidii uu madax iskugu gelin lahaa qabaylka soomaaliyeed intii uu ka maqnaa kursiga madaxtilme ee dowladda federaalkana aysan gobolka mudug ka dhicin wax dagaalo beeleedya ah balse markii uu yimiday dib u qarxeen dagaaladaasi dowladda federaalku waxay wadaa in ay isku dhufato dadka gobolka mudug degan waxayna doonaysaa inay isku dhacaan oo diriraan oo wixii xilka lahaa iyo dagaaladii ummadda soomaaliyeed oo hadda dhammaaday oo laga heshiiyey oo inta madaxweyne xasan sheekh kursiga uu ka maqnaa waa ka nasannay dagaallo intii uu kursiga ka maqnaa waa ka nasannay hadda waxaad mooddaa wixii in la soo celinayo waxaana sababaysa in la soo celiyo inuu isku dhufto inuu maamul dhul uusan lahayn uu yidhaahdo ma lahan maamul kalena uu u aqoonsado inuusan lahayn kii lahaa waa wax aad u foolxun dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku yimid dalkani soomaaliya ayaa waxay mar walba isku diraan qabaylka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud ayaa lagu eedeynaya inuu yahay mid si joogtaa uga shaqeeya iskahorimaadka qabaylada walaalaha ay wada dega gobollada dalka halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada lix iyo tobanaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha nuuriya alxujraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi waxaana tarjumada duruusta halkani ka soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نكمل معا تأملاتنا في سورة الحجرات waxaan sii dhammaystiraynaa ta'amulaadkii aan ku samaynaynay suuratulxujuraat waxaana ku istaagnay hadalka allaah ee ah يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم قال سفيان الثوري رحمه الله sufyaan athawri raximahullah wuxuu yidhi maluhu waa laba nuuc midkood waa dembi waana inaad wax malayso qofkana ka sheegto midna dembi ma ahan waa midka intaad wax malayso oo aadan ku hadlin tajasuskuna waa in la raadiyo ceebaha dadka alle wuu diiday in la raadiyo arrimaha qarsoon ee dadku leeyihiin iyo in la raaco cawraadkooda ilaa laga arko wixii uu alle asturay ibnu jariir raximahullah wuxuu yidhi alle wuxuu leeyahay kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyeyow ha u dhowaanina inaad in badan mu'miniinta mala xun ka qaadataan qofka wax maleeyo ma ahan qof xaqiiqahaya sidaas darteed alle wuxuu yidhi ka fogaada in badan oo malaha ka mid ah ee ma dhihin ka fogaada malaha oo dhan maxaa yeelay alle wuxuu mu'miniintu amray inay dhexdooda wanaag kala malaystaan allah wuxuu yidhi لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين فأذن الله جل ثناؤه للمؤمنين alle wuxuu u oggolaaday mu'miniinta inay dhexdooda wanaag iska malaystaan oo malahaas wanaagsan ay ku hadlaan xitaa yuuba warkaasi u sugnaanine marka aayaddan waxay noo caddaynaysaa noogana digaysaa malaha intiisa badan waana malaha xun ee laga malaysto mu'minka uu ka muuqdo wanaagga bimacnaa alle wuxuu naga reebay in mu'minka wanaagsan aan wax xun ka malaysanno haddii marka qofka uu mala xun niyadda gashto laakiin aanu afka ka sheegin wax dembi ah ma saarna laakiin haddii uu malahaasi afka ka sheego isagoo aan xaqiiqo iyo caddayn u haysanin markaas wuxuu noqonayaa qof dembi ku dhacay allah wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم لماذا؟ لأنه يتكلم بشيء خطر بباله وظنه sababtu maxay tahay wuxuu ku hadlay wax aanu hubin oo uu malaystay caddayn iyo xaqiiqana aanu u haynin rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu nooga digay malaha wuxuuna yidhi iska ilaaliya malaha maxaa yeelay maluhu waa hadalka ugu beenta badan wuxuu kaloo rasuulka sala allahu calayhi wasalam yidhi ha isjaajuusina oo ha isdabagelina hana isxasdina oo dhabarka ha isku jeedinina hana kala xanaaqina addoommihii allow waxaad noqotaan dad walaalo ah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka bilaabay malaha maxaa yeelay malaha waxaa ka dhalanaya tajasus iyo in la isdabagalo xasad iyo in dhabarka la isku aadiyo oo la kala xanaaqo marka waa inaan noqonnaa addoommo ilaahay oo walaalo ah abuu sulaymaan alkhadaabi wuxuu yidhi hadalka nebiga ee ah iska ilaaliya malaha wuxuu ula jeedaa malaha la xaqiiqsado oo la rumaysto ee ulama jeedo malaha qofka qalbigiisa ku soo dhaca oo taasi cid hanan karto ma jirto allahna wuxuu yidhi malaha qaar waa dembi ee ma dhihin malaha oo idil waa dembi culimmada qaarna waxay sheegeen in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu reebay in laga dhabeeyo malaha xun ee aad u qaaday walaalkaaga haddiiba uu khayrkiisu badan yahay cumar radiallaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi qof muslim ah uma bannaana inuu kelimad uu walaalkiisa ka maqlay wax xun ka malaysto isagoo u heli karaa micno kale oo wanaagsan yacnii wuxuu ula jeedaa haddii aad walaalkaaga ka maqasho kelimad khayr iyo sharba qaadan karta waa inaad ku xambaartaa dhinaca khayrka oo aadan u leexin dhanka sharta wuxuu kaloo dhihi jiray cumar walaalkaaga hadalkiisa toddobaatan cudurdaar u sameey haddii aad weysana waxaad tidhaahdaa waxaa dhici karta inay jiraan cudurdaar kale yacnii toddobaatan cudurdaar kadib ayuu leeyahay waxaad dhahdaa waxaa dhici karta in ixtimaal kale oo wanaagsan uu jiro mar kasta waa in khayr laga malaystaa qofka muslimka ah cali ibni abidaalib radiallaahu canhu wuxuu dhihi jiray qofkii walaalkiisa ku yaqaana gobannimo wanaagsan yuusan dhegaysanin wararka laga sheego qofkaas qofkii inta muuqata ay wanaagsan tahay intiisa qarsoonna waxaa loo rajaynayaa wanaag macmar wuxuu ka wariyey ismaaciil ibnu umaya inuu yidhi saddex bani aadamku kama daalaan baasaysiga malaha xun iyo xasadka malaha xun waxaa kaa badbaadinaya inaadan ku hadlin waxaad malaysay xasadkana waxaa kaa badbaadinaya inaad raadin xumaanta walaalkaaga baasaysigana waxaa kaa badbaadinaya inaadan ku dhaqmin marka haddii walaalkaaga mala xun aad ka aaminto oo ay wax xun niyadda kaa galaan ha ku hadlin xumaantaas iskuna day inaad naftaada ka difaacdo xumaantaas amaa tajasuska waa in la raadiyo waxyaabaha qarsoon inta badanna waxa uu tajasusku galaa raadinta waxyaabaha xun sayid qutub raximahullah wuxuu yidhi tajasuska waa tallaabada labaad ee la qaado malaha kadib waxaana lagu raadiyaa cawraadka iyo xumaanta markii uu alle ka hadlayey arrimahan wuxuu aayadda ka bilaabay malaha maxaa yeelay maluhu waa halka ay ka askunta sharta walciyaadu billaah marka waxaa dhacda in qofka mala xun uu ka qaato walaalkiisa taasina ay ku riixdo inuu dabagalo tajasuska kadibna waxaa imaanaya xanta oo waxa uu ku hadlayaa dadkana ku dhex faafinaya wuxuu malaystay kadibna dabagalay oo uu soo arkay markaas buu xamanayaa walaalkiisa tajasuska ugu halista badan waa in la jaasuuso muslimiinta iyadoo loo shaqaynaya gaalada kaasi waa arrin weyn wuxuu noqonayaa cadowga alle oo gacaltooye la siiyo qofka sidaasi samaynaya wuxuu ku noqonayaa murtad walciyaadu billaah waa mas'alo cad in qofka haddii uu cadowgu u jaasuuso muslimiinta taasi ay tahay muwaalaad la siiyey gaalada diintana looga baxayo allah wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وأي موالاة أعظم muwaalaad ka weyn ma jirto in cawraadka muslimiinta cadowga la tuso ama shariixo elektaroonig ah oo la shaqaysa diyaaradaha daroonista ah la dhigo ahdaaf ay raadinayaan dhammaan asaaliibta kala duwan ee tajasuska waxay halis weyn ku tahay qofka samaynaya haddii aanu ka toobadkeeninna waxaa muslimiinta la gudboon inay qabtaan oo ay ku fuliyaan xadka si uu cibro ugu noqdo kuwa kale marka tajasuska lagu samaynayo muslimiinta iyadoo loo adeegaya cadowga taasi wax khilaaf ah kama taagna xukun ahaan amaa tajasuska lagu samaynaya dadka muslimiinta ah iyadoo lagu doonayo in lagu zuuliyo munkar ama lagu ogaado shakhsiyaad ay dhici karto inay qaladaad ku kacayaan iyaduna ma bannaana in la tajasuso saxaabaduna tajasuska noocaas ah waxay u arkayeen inuu xaaraan yahay albayhaqi raximahullah wuxuu soo saaray in cabdiraxmaan ibnu cawf radiallaahu canhu uu habeen waardiye kala qabtay cumar magaalada almadiina iyagoo socda ayaa waxaa u bidhaamay iftiin ka soo baxaya guri markaas bay u dhowaadeen ilaa ay sawaxan iyo buuq ka maqleen guriga cumar ayaa gacanta ka qabtay cabdiraxmaan markaas buu ku yidhi ma garanaysaa cidda iska leh gurigan cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi maya cumar wuxuu yidhi waa guriga rabiica ibnu umaya binu khalaf waxaana u malaynayaa inay khamri cabeen ee maxaan samaynaa cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi waxaan arkaa inaan samaynay wax uu alle naga xarimay oo ah tajasus markaas bay isaga dhaqaaqeen goobta xitaa haddii dadka la tajasusayo ay khamri cabayaan uma habboona qofka mu'minka ah inuu tajasus sameeyo maxaa yeelay waxay soo gelaysaa tajasuska uu alle xarimay qof kasta oo mu'min ahna ha ogaado in abaalmarinta tajasuska iyo dabagalka cawraadka muslimiinta ay tahay in isaguna alla dabageli doono uuna ceebayn doono rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kuwa afka ka islaamow oo aanu iimaanku gelin qalbigooda muslimiinta ha dhibina cawraadkoodana ha dabagelina qofkii dabagala cawraadka walaalkiisa muslimka ah isaguna alle ayaa dabageli doona ilaa uu ku fadeexeeyo gurigiisa alle waxaan weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo arrimaha tajasuska iyo malaha ha noqoto tajasus loo samaynayo cadowga ama midka uu qofka hiskiis dabagalka u samaynayo alle waxaan weydiisanaynaa inuu naga cafiyo arrimahaas isaga ayaa awooddeeda iska lehe insha allah ta'amulaadka nooga harsan aayadda waxaan ku dhammaystiri doonnaa dersiga soo socda العظيم أن يعافينا من ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه وإن شاء الله تعالى سنكمل تأملاتنا في بقية الآية في درسنا القادم بإذن الله والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
warkii subaxnimo ee dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda islaambiga alfurqaan waa naga intaa